kulan wacan saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida iyo daafaha caalamka ka joogtaan waxaan ahay xamse xaaji maxamuud raadeeye kusoo dhowaada warka habeennimo ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada caawa maqli doontaanna waxaa ka mid a taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odowaay yuusuf raage oo ciidamada qalabka sida ugu baaqay in aysan ku milmi karin arrimaha siyaasadda ee dalka dowladda soomaaliya iyo midowda afrika oo muqdisho ku yeeshay shir looga hadlayey sidii amniga dalka ula wareegi lahaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo soo bandhigtay nidaam casriya oo fududaynaya nidaamka maaliyadda ee dalka gudoomiyaha gobolka banaadir oo maanta xarigga ka jaray waddo muhiim ah oo xidhiidhisa qaybo ka mida degmooyinka magaalada muqdisho kulan ku saabsan qoondada haweenka ah ee ka ganacsiga badda oo maanta lagu qabtay magaalada muqdisho akhbaaraadka dibaddana saaxiibayaal waxaad maqli doontaan w h o oo sheegtay in halista xanuunka dhowaanahan soo baxay ee mirkon uu yahay mid aad halistiisa u sarrayso kulan saaxiibayaal kusoo dhowaada warkii oo intaasi kasii faahfaahsan aan ku bilaabay qodobka ugu horreeyay warkeenna caawa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed sarreeye gaas jenaraal odowaa yuusuf raage oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ugu baaqay in aysan ku milmi karin arrimaha siyaasadda ee dalka
bismillaah taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed taliyaha ciidanka cirka taliyaasha qaybaha hogaamada taliska guud taliyaasha kuliyadaha iyo dugsiyada taliyaasha guutooyinka abaanduulayaashooda taliyaasha ururada ku-xigeennadooda dhammaan saraakiisha qiimaha badan ee halkan ku sugan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaan kadib waxaa mahad iskale allah subxaana wa tacaala oo inoo suurtageliyey maantay inaan halkan isugu nimaado saraakiisha qiimaha badan ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee halkan fadhisa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed wax kuma qaba kariyo guruubo iyo kooxo gaara inay dabada ay la galaan aragtiyo gaara in ay raacaan waxba kuma qaba karaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidamada qalabka siga waxay wax ku qaba karaan isku duubni waxay wax ku qaba karaan isku xirnaan waxay wax ku qaban karaan iska warhayn waxay wax ku qaban karaan iswaraysi iyo in aanay ka leexan kaalinta xaqa ku ah oo ay shala u dhaarteen haddii ay timaad kala dhantaal aragtida ciidanka iyo awoodda ciidanka waxaa imaanaya in aan gebno waajibka iyo mas-uuliyadda aan lahayn hadday timaado inaan gebno waajibka iyo mas-uuliyadda aan lahaynna waxaa imaanaya wixii aan ilaalinaynay in ay meesha ka baxaan haddii wixii aan ilaalinayna ay meesha ka baxaanna waxaa imaanaysa laba isku soo laabata inaysan dhicin taasna nolosha ka dambaysa ee ay salka ku haynayso xog ogaalaad utihin waana soo aragna waxaan rabaa marka anigoo taliyaha ciidanka dhulka iyo adinkaba dhammaantiinba idiin day doonna isxog waraysiga iyo wax aragti ahoo isdhaafsanaysaan hadday jiraan iyo hogaamada taliska guud in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed xubin kasta oo ka mid a darajadow doonyo ha lahaado fariisto fikiro fahmana kaalinta uu ku leeyahay dalkan iyo boseshinka uu ku leeyahay inuu ka istaagana ay waajib muqadisa ku tahay isagoo fiirinaaya dhaartii uu shalay u dhaartay dareeska uu u gashaday dhibaatadii uu u soo maray saaxiibadii faraha badnaay ee kala duunaa ee annagoo aad u jecel aan u weynay qarankan dartiis oo u dhintay iyo kuwa kale u dhaawacmay guryaha jiifa oo lixdoodii lixaad ku waay waxaan rabaa marka anigoo aan rabin inaan wakti badan lumiyo dhammaan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed deegaanka u doono ha joogo meesha u doono ha joogo in la galo heegan buuxa oo dhammaystiran oo lagu sugnaanayo goobaha shaqada iyo xerooyinka ciidanku ay leeyihiin dhinac walbo ay tahayna diyaar laga ahaanayo sidoo kale in laga fogaado wax kasta ee keeni kara aragtida ciidanka inay kala qaybiyaan awoodda ciidanka inay kala qaybiyaan kalsoonidii ciidanka bulshadu ay ku qabi lahaayeen inay lumiyaan wax kasta oo keeni kara waxaan u baahanay inaga fogaan inaan iska ilaalinno meel iska dhigno taas ayaana inoo suurta gelinaysa wixii aan u dhaaranay in aan fulinno hal xubin ee halkan dadka fadhiya ama qof kale mid kaleoo meel kale jiro aan fadhin hadduu ka leexdo waddadii ay ahayd inuu maro wuxuu sababayaa mid kalena inuu ka leexdo asaguna inuu waddadii maro wuxuu sababayaa mid kale inuu maro waxay noqonaysaa markaa xanuun ka bilowda fartaada laakiin ku faafa dhammaan jirka aad leedahay ku faafay noqonaysaa aakirkana sababa meeshaad ku dhimo lahayd ama meeshaan ku dhimo lahayd waxaan rabaa marka saraakiisha qiimaha badan ee halkan fadhiya inaan ilaalinno wixii aan shalay u dhaarannay inaan ilaalinno wadajirka ummadeenna inaan ilaalinno kalsoonida bulshadeennu nagu qabaan iyo qiimigii dariisku u lahaa isku xirnaan inaan muujinno taas ayaan wax ku qaban karnaa taliyaa jira taliya xigaynaa jira taliya ciidan dhulaa jira taliya ku-xigeen ciidan dhulaa jira taliya ciidan ciraa jira taliya ciidan badaa jira taliya qaybiyaa jira taliya guutayaal hogaamo dhammaan dadkaasoo dhan laakiin ogaada qof keligii gaar wuxuu qaban kara ma jiryaa ya mas-uuliyaddii aan dhammaanteen shala u dhaarannay taliya iyo taliya xigayn iyo taliya nuuc ciidan iyo taliya qayb kaligoor gaar ma u fuli karaan no
waxaa taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jenaraal odawaa yuusuf raage oo la dardaarmayay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed islamarkaasina ku baaqay inaan la siyaasadeen islamarkaasina aan la kala dhantaalin ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hagaag iminkana dowladda soomaaliya iyo midowda afrika ayaa muqdisho ku yeeshay shir looga hadlayay sidii amniga dalka ay ula wareegi lahaayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waryaheena cabdirasaaq shiina ayaa warkan inoo haya shirkan oo looga hadlayay qaabkii ciidanka qalabka sida ammaanka guud ee waddanka ay ugala wareegi lahaayeen ciidanka midowda afrika iyo qaabkii looga wada hadli lahaa khilaafka ka yimid qaabkii loogu wareejin lahaa ciidamada soomaaliya ammaanka waddanka ayaa waxaa shir guddoomiyey wasiirka difaaca soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur shirka waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha dibadda cabdi siciid muuse cali wasiirka amniga cabdulaahi maxamed nuur iyo wafdi ka socda midowda afrika shirka inta uu socday wasiirada ka socday xukuumadda soomaaliya waxa ay ku soo bandhigeen qaabka ay diyaarku ugu yihiin ciidanka qalabka sida inay la wareegaan ammaanka guud ee waddanka iyagoo dhanka kale ka mahad celiyey ciidamada midowda afrika shaqadii ay ka qabteen dalka inta ay ku sugan yihiin wafdigii ka socday midowda afrika ayaa iyana waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin qaabkii dowladda soomaaliya ay ugala shaqayn lahaayeen in ciidamada qalabka sida ay ammaanka guud ee waddanka ay kala wareegaan ciidamada midowda afrika shirka markii uu soo dhammaaday ayaa si wada jira warbaahinta qaranka waxaa ula hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xasan siciid samatar iyo agaasimaha guud ee wasaaradda amniga yuusuf cali maxamed
ahmidda ugu weynna waxaa weeye wadahadaladii kala guurka oo lagu kala tegay baa maanta dib loogu soo celiyey waddadii saxda ahayd siday rabtay dowladda federaalka soomaaliya sidaas daraaddeed waxaa la go'aamiyey oo ugu weyn in guddigii farsamo waagii hore dhowr bilood halkan ka shaqaynayay oo markii dambe lagu kala tagay markii african unionka soo saareen go'aanno oo anfici waayay dowladda soomaaliya maanta nasiib wanaag waxaa la isku afgartay wadahadalladii in dib loo wado iyadoo la isku ixtiraamaayo iyadoo la dhowraayo madax bannaanida iyo sharafta iyo karaamada dalka marka maanta shirkaa intaasuu ku egyahay intaasuuna ku saabsanaa waxaana aad farxad ii tahay inaa bilowgii baan joogay annaga tiimkeenna halkaa nala joogo maanta inaannu dib hooshii u bilownay waxaana lagu go'aansada ugu weyn waxa weeye in dib loo wada hadalkii loo furo oo laga wada hadlo kadibna guddi technical ah ay wada kulmaan si ay usii dharaadhiriyaan arrimaha jiro oo s t p-ga iyo amazon futureka waqtigeeda dambe arrimihii looga hadlo arrintaas ayuu shir ku saabsanaa dowladda soomaaliya iyo midowda afrika ayaa dhowr jeer isugu yimid kulamo looga hadlayay qaabkii midowda afrika ciidamadoodu ay ugu wareejin lahaayeen ammaanka guud ee waddanka ciidamada qalabka sida dowladda soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa in ciidamadeedu hadda ay diyaar u yihiin in ammaanka dalka ay la wareegaan
maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigtay nidaam casri ah nidaamka casriyeynta furdooyinka ee dalka waryaheena maxamed cabdulaahi roble ayaa warkan inoo haya
munaasabad lagu soo bandhigayay barnaamijkan oo dhowaan la hirgelin doono laguna qabtay muqdisho waxaa kasoo qayb galay maamulaha kastamka garoonka diyaaradaha aadan cadde maamulaha furdooyinka dekadda muqdisho rugta ganacsiga soomaaliyeed saraakiil ka socotay booliiska agaasimaha guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda iyo mas-uuliyiin kale iyadoona munaasabadan intii ay socotay lagu sharxay qaabka loo isticmaali doono barnaamijkan casriga ah ee somkas cabdifitaax faysal maamulaha kastamka garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho ayaa ugu horreyn kulanka furay barnaamijkana waxaan maanta isugu nimid in la soo bandhigo dhowaana la hirgelin doono casriyeynta furdooyinka customiska sidaad ku wada warhaysaan wasaaradda maaliyadda in muddaaba isbedelaa lagu waday iyo siday ula jaanqaadi lahayd kastamka adduunka agaasime ku-xigeenka rugta ganacsiga soomaaliyeed brofesor ciise maxamuud xalane ayaa sheegay in nidaamkan uu meesha ka saari doono musuqa badeecadaha kasoo dega dekedda haddii barnaamijkan la hirgeliyo isagoona ku baaqay in wasaaradaha kale ay kala saaraan wixii farsamo iyo adeegyo kale ah middan musuqa ah ee dekedda iyo waxyaabahaas waxaa looga bixi kara xadhiidda waxa waaye raba inaan ugu hambaliyay ganacsatada nidaamkan casriga ah hadday wax ka soo noqdaan dabcan wuxuu noqonaa mid daahfuran oo annaga toos macnaa aan macnaa u abaari karno wasaaradda diyaarna ay u tahay inaan- wasaaradaha kaleeto inay kala saaraan sida barnaamijkan oo kaleeto wixii farsamo ah maareeye ku-xigeenka dekedda muqdisho maxamed axmed diiriye iyo maxamed cabdi colaad maamulaha furdada dekedda muqdisho ayaa sheegay in arrintani ay tahay tallaabo horey loo qaaday islamarkaana fududayn doonto howlaha dekedaha iyo garoomaha آه، برنامجكان عصب آه، مانتي آه، وزارة مالية iyo kastamada hoos yimaada ay soo bandhigeen ee, lagu hormarinayo ganacsatada soomaaliyeed iyo customisku sida ay u shaqeeyaan kadekad ahaan aad iyo aad aan usoo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay taliyaha hoggaanka canshuuraha booliska soomaaliyeed jenaraal cabdulaahi xasan bariise ayaa dhinaciisa tilmaamay in barnaamijkan casriga ah uu door weyn ka qaadan doono howlaha dardargelinta canshuuraha
sida hadda muxuu ahay custom waxaaya dadku badanaa u yaqaanin dekeda aeroboortka kaliya maaha berin furdaa jira oo ah een, eh, meelaha aan la wadaagno dowladaha aan dariska nahay ama haddii kale gobolba gobol la wadaago ayaa berin furda la yidhaahdaa meeshaas waxaa waaye kastamada ugu badan oo dhaqaaluhu naga soo geli jireen wa jacfar axmed maxamed agaasimaha dakhliga wasaaradda maaliyadda ayaa sheegay in wasaaradda juhdi gelisay barnaamijkan isagoona tilmaamay inuu yareyn doono faragelinta howlaha furdooyinka islamarkaana la tababari doono dadkaan aqoonin
waxaa juhdi aada u dheer aan u galnay in dakhliga soomaaliyeed uu la jaan qaado dakhliyada dunida sida uu u shaqeeyana ay noqoto sida uu u shaqeeyo dakhliga dunida Aan- juhdiga faraha badan ee runtii wasaaradda ay soo martay aan- maalinba heeruu joogay Aan mar walba aan ka gudubno heer heer kale oo cusub ayaan u gudbaynay ilaa markii dambe geedi socodkaasi uu kusoo afjarmo een, danabeynta shaqooyinka een, maalinlaha ah ee uu dakhliga qabto maxamed cabdulaahi rooble warbaahinta qaranka muqdisho aad ayuu mahadsan yahay waryaheena maxamed cabdulaahi rooble iminkana gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa maanta xariga ka jaray waddo muhiim ah oo isku xirta degmooyinka xamar weyne xamar jajab iyo degmada waaberi cumar maxamuud maxamed filish ayaa ka warbixiyey dhismaha waddadaasi
inaan maantay si dhammaystiran oo nabad ah aanu xarig jarno ilaahay ayaa ku mahadsan waddadan iyo biyaasa leebaro dhiiqada ooli jirtay adinkaan barqaati ka ah siday ahaan jirtay meeshaan siday u taallay iyo maantay sida ay u taallo aad ayay u kala duwan tahay waxay ku timid ilaahay subxaanahu wa tacaala edankiisa iskaashiga maamulka gobolka banaadir iyo bulshada reer xamar jajafur iyo reer xamar weyne maamuladooda si gaar aan ugu mahad celinaya sida nafuur kale ay noo garab taagnaayeen ay u gudanayeen muddadii yarada ay shaqaynayeen waajibaadkooda xaqiiqatan tallaab kasta oo la qaado oo loo qaado dhinaca dhanta guud waxaan barannay ama aan aragnay dadaa kula yaabaayo waxayba kugu qiimaynayaan waxay kugu qiimaynayaan inaadan fiyaabeenba maxaduu laama dhisaa lagu leeyahay oo maxaa ku wata bulshadiina waxay leedahay maxaa naloo qabtaa haddaan laamiga naloo dhisay oo aan nadaafadii laga shaqaynayn oo aan bilicda laga shaqaynayn halkan waxaad markhaati ka tihiin meel qashinka lagu soo shubay ahayd meel kuwa daroogaysan looga go-ay oo ay isbaaro u dhigtaan bulshada iyo ciyaalka iskuulka aada ayay ahayd sidaas oo ma maanta meel xafidan oo nadiif ah oo aanan anigu lahayn adiguna lahayn aan wada leenahan ka dhignin
hagaag iminkana kulan kaas waxau ahaa aandhehe guddoomiyaha gobolka banaadir oo ka warbixinaya waddo muhiim ah oo isku xidhta qaybo ka mida degmooyinka gobolka banaadir iminkana kulan ku saabsan qoondada haweenka ee ka ganacsiga badda ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waryaheenna maxamed nuur shariif ayaa warkan inoo haya
shirweynahan wadatashiga qaran horumarinta matalaadda haweenka ee badda ayaa waxaa ka soo qayb galay haween ka kala socday dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir waxaa shirweynaha furay agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda maxamed cusmaan cali dhagax tuur waxauna faahfaahin ka bixiyey xirfadaha shaqo ee haweenka ay ka qabtaan badda waxaad arkaysiin meeshaas muhiimadda aan siinayna gabdhaha hadda saddex maalin ka hor gabaraha mastarka soo qaatay indiya soo gasha dalka saddexna way maqan yihiin dabcan gabdho kaligood maaha markaan idin leeyahay gabdhaha waxbarashada wiilana waa jiraan laakiin shirkaa maanta ku saabsan dumarka ku saabsan marka waxaad qiyaasaysiin muhiimadda annaga ay noo leeyihiin dumarku awalna way lahaayeen sharcigeenna shareecada islaamkana muhiimad ayay ku leeyihiin gabdhuhu oo waad ogtihiin diinkeennu sharafta uu u yeela gabdhaha iyo maqaamka uu gaarsiiyeyna waa ogtihiin shareecada islaamku ay gaarsiisay midda bani aadanimana haddee hooyadu iyada ayaana dhashay wayna koriyeen wiilasha shaararka soo gashaday ee meelaha maraya sharafta hooyay ka keeneen maahane cid sharaf gaar u yeelana samaysee sharafta hooyaa laga keena agaasimaha guud wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda maxamuud sheekh cabdulaahi ayaa sheegay in loo baahan yahay in la horumariyo haweenka xirfadleyda ah ee dhinaca badda xubno ka kala socday midowda yurub iyo umsom ayaa halkaasi ka hadlay mid ka mid ah gabdhihii ka qayb galay shirweynaha malyuun xeedar ayaa sheegtay inay ka ganacsato kheyraadka badda oo waxtar u leh shacabka
borodhegtiga keliya ee maanta wadankeena natural ah oo beauty loo isticmaali karo cunis loo isticmaali karo loogu kaaftoomi karo saliidda kolesteroolka iyo waxyaabahaas laga sheego saliidaha caadiga timaha la marsan karo saliiddu dhowr qoy bay leedahay mid oo waxaa jirta qubada ah oo waxtarkeeda la wada ogyahay haweenka iyo raggaba u fiican waxtarkeeda mid waxaa jirto isla qubada ah oo ilmaha yaryar u fiican dhinaca burkiitada markay ku dhacdo ama ilmaha xiiq dheerta ku dhacdo waa la siiyaa waa la isticmaalaa xataa dhaqaatiirta inta badan markay cirbadooyinka ka daalaan tan keliya ay ku caafimaadaan waa tan waa saliid oo borodhagta fiican ah runtii waan ku dhiiranay inaan qabano waan ku dhiiranay inaan sameyno iyo kalluunkii laftirkiisii oo asaga inta qalajinay dhaqnay cusbaynay qalajinay asagoo qalayl aan iib geyno shirweynaha wadatashiga qaran ee horumarinta matalaadda haweenka ee badda ayaa waxaa iska kaashaday midowda yurub iyo qaramada midoobay maxamed nuur maxamed shariifka warbaahinta qaranka muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay waryaheena maxamed nuur shariifka oo noo soo diray warkaasi ku saabsanaa ka ganacsiga badda ah ee dumar weynaha soomaaliyeed oo maanta magaalada muqdisho isugu yimi iminkana kulan wadatashi ah oo looga hadlayey ka hortagga maanduuriyaha ayaa maanta lagu qabtay degmada hodan ee gobolka banaadir waryaheena aamine xaaji xuseen ayaa warkan inu haysa kulankani wadatashiga iyo wadashaqeynta maamulka iyo guddiga nabadda ayaa waxaa ujeedkiisu ahaa ka hortaga waxyaabaha maandooriyaha ah iyo ciyaal weerada oo muddooyinkani kusoo batay degmada kuwaasi oo dhibaatooyin ku haya ammaanka degmada hodan qaar ka mid ah dadkii kasoo qaybgalay kulanka ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatada ay bulshada ku hayaan waxyaabaha maandooriyaha ah ujeedada shirka u imaana waxaa waaye inaan ka qey- kala qayb qaadano maamulkii degmada iyo annagii oo shacabkii ah amniga iyo weeradii iyo daroogadii oo la baabi'inayo daroogada aaday ugu badan tahay magaalada gabdho taabuu cabaayo bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa fawsiye cali jimcaale waxaan ahay gudoomiyaha oo guddiga nabadda ama xalinta khilaafaadka ee degmada hodan runtii shirkan oo maaragtay hore u dhacay oo ku saabsanaay muqaadaraadka iyo maaragtay weerarada ilmaha eh, ka jira degmooyinka ayaan maanta degmada hodan lagu qabtay si fiican ayuu noogu qabsoomay gudiyada waxaa isu yimid gudiyada nabadda maamulka degmada ururada haweenka ururada dhalinyarada iyo konsolka degmada iyo kulli waa isku imaadeen waa in ay bulshada ay iska kaashataa ciyaaladan weerada si ay u joojin lahaayeen marka labaad in ciyaalka la isugu yeero la wacyigeliyo cunuga haddii la wacyigeliyo oo wax loo sheego oo la wacyigeliyo inuu waxaas ka tanasulaa laga yaabaa darawada ka ganacsataa waa inay joojiyaan sababtaa waddankii waxay sameeyeen waddankii ay hoosdhac u rideen yaa waa in la joojiyaa ee intay darawo ka ganacsan lahaayeen inay wax kale u bedelaan waaye
bar ee degmada hodan iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada hodan cabdixamiid cabdikariin ayaa waxa ay sheegeen in ay ka shaqayn doonaan sidii wax looga qaban lahaa meelaha lagu iibiyo maandooriyaha ee ku yaala degmada hodan waxaana ka qayb qaadan doonaa waxyaalaha uu quseeyo oo dhan sida ma garanaysaa eh, muqaabaraadka iyo daroogooyinka iyo amni darrada iyo nadaafadaha inta uu maamul ahaan annaga waxaa noo qabsoomay shaqo aad u qurux badan oo runtii labadan eh, dhowrkan bilood aan ku faani karno oon dhihi karno waa kaga duwannahay eh, dadka kale sidaan ka warqabno xaliya u dambaysay waaxda oktoobar waxaa lagu qabtay nin nin dilay tuugo iyo dad muqaadaraadka isticmaala oo aan kaga hortagayno xaaladda guud ee amniga ugu dambeyn ayaa gudoomiyaha degmada hodan cabdifataax xayir ciise wuxuu ugu baaqay shacabka degmada hodan in ay la shaqeeyaan maamulka degmada si wax looga qabto maandooriyaha iyo waxyaabaha halista ku ah ammaanka degmada hodan ee gobolka banaadir keliya waxaan ka wada tashanaynaa waxa ay tahay amnigii oo ugu horreeyo inaan ka wada tashanno labo bilic soo celintii degmada inaan ka wada tashanno ayadana oo ah kaalinka leeto iyo la dagaalanka ishaga ee muqaadaraadka oo waayahan dambeeto macnaha aad ogtihiin in guud ahaan maamulka gobolka banaadir iyo dhammaan ishaga ee booliskii oo ugu horreeya ishaga ee qaybta guud dhammaan inaan la dagaalamayno ishaga ee muqaadaraadkii iyo ishaga la dagaalanka waxyaabahaas oo dhan oo oo- aamine xaaji xuseen maxamed raadiyaha telefishinka qaranka soomaaliya degmada hodan ee gobolka banaadir
kulan looga hadlayey abaaraha gobolka gedo ayaa maanta lagu qabtay magaalada garbaharey waryaheena halkaasi inooga soo warrama xamdi maxamed aadan ayaa warkaasi garbaharey inooga soo dirtay
kulan ay isugu yimaadeen guddiga gurmadka abaaraha degmada garbaharey islamarkaasna ay goobjoog ka ahaayeen maamulka gobolka kan degmada dhalinyarada iyo odayaasha dhaqanka ayaa waxa ay kusoo bandhigeen akoono ay ugu talagaleen in lagu gurmado dadka ay abaartu saamaysay ujeedka kulankan ayaa ahaa sidii loo caawin lahaa dadka ay abaartu saamaysay islamarkaana loogu sameyn lahaa gurmad akoonada ay soo bandhigeen qaar ka mid ah guddiga abaaraha ayaa ka warbixiyey waxyaabihii u qabsoomay ilaa xilligii ay bilaabeen hawshan gurmadka ah koontooyinka guddiga ama akoonnada guddiga waxaa weeye sida tan dahabshiil bank akon waa ba xa wa da saddex baraad laba sagaal lix afar salaam bank acom waa saddex afar sideed hal eber sideed eber shan amal bank acom waa hal eber hal afar labo sideed eber eber labo sideed abaaraha masiibadaas ilaahay hanaga dulqaado ilaasuu asagaa caadil ah allah hanaga dulqaado waxaa ammaan mudan dadkii guddiga ahaay oo akoomadaan sameeyey rag iyo haweenbo aad bay u mahadsan yihiin ujeedku waxaa weeye waa baaq yaan u baaqaynaa marka ummadda muslimiinta iyo ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dowladda soomaaliyeed waxaan shaacinay oo kale ee, waxaan shaacinay oo kale ee, tirakoobkii guddiga ee, tirakoobkii barakacayaasha ayaan maanta soo ee, soo laabnay oo soo bana soo bandhignay Waxa- waxaan intaas ku darahayaa annaga lacagta aan qabanay oo oo laga bixiyey garbahaarey laga bixiyey waxaa ka horreysay gurmadka abaaraha oo aniga isoo gaartay gabdho u dhashay gobolka waqooyi galbeed iyo galmudug lacagta sideedda boqoloo dambe waxaa keenay puntland gabar ahaa keentay gudoomiyaha gobolka gede axmed buule gareed oo gabagabadii kulanka ka hadlay ayaa ku boogaadiyey howsha ay guddigan gurmadka ah u hayaan dadka ay abaartu saamaysay
akoomadii guddiga loo sameeyey iyo inta iyagu ay shaqaynhayeen oo muddo kooban ahayd waxyaabihii ay qabteen kaamamkii eh, dadkii barakacayaasha u yimid tirada guud oo ay hayaan oo afar kun iyo shan boqol wax la jiraa afar kun afar boqol iyo dhowr qoys waxay kaloo ay habeeyeen eh, goobaha ay dadkaa degan yihiin ilaa sagaal goobood bay ku tilmaameen waxa ayaga hadda soo gaarayna dhaqaalo kooban buu ahaa shan kunoo mar ah iyo adigu lacag kaloo kaba beeray iyo lacago kaloo yar yar oo fanin fanin ah ayay ahayd laakiin hadda lacag isku duwa shantaasay ahayd kun mar ah shan mar ah qofba siduu markaa ola baxayay Een, waxay guddiga een, u taagan yihiin shaqada degmada inay qabtaan ayagaa isu xilqaamay ayagaa isu abaabulay waxay ku shaqaynayeen iska waxay ku shaqaynayeen volunteer waxay u adeegahayeen shacabkooda iyo dadka masaakiinta oo ehelkooda aad bayna ugu ammaanan yihiin waana ku ammaanaynaa waxaan rabaa xamdi maxamed aadan raadiyo a t v-ga qaranka magaalada garbaharey ee xarunta gobolka gedo
hagaag waxaa la soo gaadhay xilligii ay iminkana aan dhehee akhbaraadka dibadda w h o ayaa sheegtay halista xanuunka iminka dunida kusii faafaya ee omicron oo aada usii sarreyso faafitaankiisu ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta oo arbacaa sheegay khatarta uu leeyahay cudurka umir cudurka maalmihii ugu dambeeyey si xoogan ugu sii faafayay qaybo ka mid a wadamada afrika gaar ahaan south africa ee omicron uu yahay mid aada u sarreeya kadib markii tirada kiisaska dunida ee covid sagaal iyo toban ay kor u kacday boqolkiiba koob iyo toban toddobaadkii hore wararka ayaa wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in wadamada yurub ay ku jiraan wadamada faransa u k italy iyo burtuqaal ay la tacaalayaan caabuqa cudurkaasi oo u faafaya si xawliya dalka maraykanka ayaa laga sheegayaa in lagu arkay afar boqol iyo afartan kiis oo xaalado afar boqol iyo afartan xaaladood oo cusub halka dalka faransiiskana lasoo gudbiyey labaatan iyo afartii saac ee lasoo dhaafay in laga helay boqol iyo siddeetan kun oo xaaladood warbixin cusub oo toddoba aadle ah oo ay soo saareen w h o ayay sheegtay ayaa lagu sheegay aandhehe in caddaynta joogtada ah ay muujinayso in kala duwanaanshaha omicron uu leeyahay xaalado koritaan oo halis ah intaas ayaan kusoo koobayaa saaxiibayaal warkeennii caawa tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo